bismillaahi araxmaani araxiim salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegaystayaal hamiin fayla wayba ha ka dhowaadasana barnaamijkii dabagalka wararka iyo waraysyada idaacadda reediyow baydhabo ee beledka baydhabo hamiin fayla dhegaystayaal waybwa hamiignimo isniin baahayta tilaadanyaha galahayta taariikhdanayo eta tumiyo lamada bilo toddobaad lamada kun labaatiyo kowka qodobada uu ka barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada reediyo baydhabo ee beledka baydhabo aysan ku dhegaysada doontaan unuuna siinkahayna haddii ee buuna raallo ku nagada dhegaystayaal wayba qayb ku ahaa xildhibaanada bilaantaha oo ku tirsan baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya yagee ka raashiin weybayo deersiina dadka ka jara isbitaalka dhimirka ee magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay barnaamijkiiya dhegaystayaal hasiinka gudbiyi doona haddii ee buuna raallo ku nagada haysiigna ku dhegaysada doontan sidoo kale qodobada uu ka barnaamijkiisin ku dhegaysada doontan unuuna siinkahayna daegadaha barnaamijka wada ka jara dhegaystayaal wayba qayb ku ahaa gudoomiye ku-higeenka labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo qaar kumida xildhibaanada bilaanta oo ka jara golaha wakiilada koonfur galbeed yagee ka dhiirigelin waybayoon sameeyeen ciidanka hoogga dalka qaybta lixdanaad barnaamijkiiyo hasiinka gudbiyi doogna haddii ay buunaraallo ku nagdiisiigna ku dhegaysada doontan sidoo kale qodobada uu ka barnaamijkaysin ku dhegaysada doontaan unuuna siinkahayna haddii ay buuna raallo ku nagda wayba qayb ku ahaa wasaaradda qorshaynta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya yaa waybahiye marta geliiday kulan wada tashi oo yahay qabanqaabadi hay-adda tirakoobka qaranka soomaaliyeed magaalada baydhabo ee xarunta gobolka baayana geeka laka qobadi ayse ku qaybgali gebagabadii sameylhaas ka fahmi barnaamijkii hasiinka gudbiyi doogna haddii ay buuna raallo ku nagada sidoo kale qodobada uu ka barnaamijka qayb ku aysiigna ku dhegaysada doontan yowayba ku mid ahaa sheekh xasan al waajidi oo ku mida culimmada soomaaliyeed iyo geek waybuuse ku hadlay khayd khayrka ka jira tumanka hore ee bila dulxija ee hijiriga barnaamijkiiyo dhegaystayaal asiinka gudbiyo doogna isiigna ku dhegaysada doontan haddii ay buuna raallo ku nagada qodobada sidoo kale qayb ku ee barnaamijka isiina ku dhegaysada doontan haddii ay buuna raallo ku nagada ayaa dhegaystayaal wayba ku mid ahaa agaasimaha arrimaha bulshada xafiiska ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya maryan aadan amiin yaa ankabaaqdi jaamacadaha dalka iinayo ku qayb qaadan dhismaha cisbitaalka banaadir oo dhowaan usuka burburi qarixii kudhih agagaarka dhismaha cisbitaalka barnaamijkiiyo dhegaystayaal hasiinka gudbiyo doogna isiigna ku dhegaysada doontan haddii ay bunaraallo ku nagada qodobada sidoo kale barnaamijka siinkahayna isiigna ku dhegaysada doontan yoaybaa ku mid ahaa golaha siyaasiyiinta somalilan oo ku hadlay geeka khilaafka guddiga doorashada somalilan iyagoona sheegay in guddiga lama qayboodan shal qaybsami guddi kastana magacaawi guddoomiye cusub barnaamijkiiya dhegaystayaal hasiinka gudbiyi doogna haddii ee bunaraallo ku nagada sidoo kale qodobada wayba qayb kuha uu ka isiigna ku dhegaysada doontaan barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada reediyo baydhaba cutubkii inkorey oo gebdheeh oo ku mid noqdow booliska qaybta gaarka ee xarmacad yah geeka way ballandiray dalka turkiga barnaamijkiiya dhegaystayaal hasiinka gudbiyi doogna iyagoo safarsho sogood dadka sagootii ku qiibhay taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed iyo taliya ku-xigeenka ciidanka booliska zakiya barnaamijkayaasiin ku gudbiyi doogna waana siinka hayna qodobada sidoo kale qaybka uu ka barnaamijka yawaybah ku mid ahaa hooyo soomaaliyeed oo gabarti muddo tumyo tumyoli maalmood ee ku maqanta yo codsi way baan dartay shacabka soomaaliyeed barnaamijkiya dhegaystayaal ku dhegaysada doontaan haddii ay bunaraallo ku nagada wasiirka wasaaradda cadaaladda owqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland maxamed yuusuf cumar yacaqab dhismehe wayba usudeersiyey masjidka jaamaca kabiir oo dhismishay marahay meel eedan fayl oo laku dhisahay meelunku dheerayna magaalada kismaayo ee xarunta ku-meelgaarkan ee dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland culimmadii deeqdan la deersi iyo ku mahadnagi barnaamijkayaas inku gudbiyi doogna haddii ay bunaraallo ku nagada qodobada sidoo kale wayba qaybkaha uu ka taliyaha ciidamada difaaca dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland ee daraawiishta sareegaas yaasiin cumar dheere yaa saxaafadda wayba usuku la hadlay magaalada garowe ee xaruntaha dowlad goboleedka puntland usugoona korbi xaaladihii ka dambeeyey ee ciidanka difaaca dowlad goboleedka puntland qodobadaas iyo qodobadii kale hanay korla daygadaha barnaamijka awda ka jara yaa dhegaystayaalaha barnaamijka ku dhegaysada doontaan haddii ay bunaraallo ku nagda barnaamijka owka anigoo saciid maxamed nuur sabriye ah yaa dhegaystayaal antaasiinku jeediyaha islantana haseenku saaray meelo qaybta farsamadeen fidhi jookar mar kale dhegaystayaal barnaamijkii ha ka dhowaada ee dabagalka hamiin fayle dhegaystayaal dhegaystayaal ka sharaftale way ku raaligelay codkay oo xabeebka jarta hirgeb ayaa isku jara dabcan dhegaystayaasha ku raaligeliyaan barnaamijkan iyo qiibo sheekar horan sii gudagalaan haddii ay buunar allo ku nagadaha qodobkan koray hamiignimaadan barnaamijka ayo wayba usaya xildhibaanada bilaanta ee ku tiirsan baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo geeka deeq raashin ee waybayo deersena dadka ka jara isbitaalka dhimirka ee magaalada baydhabo oon koreyntii deeqdan markiyo deersan isbitaalka dhimarka wayba warbaahinta goobta kula hadlay agaasimaha isbitaalka dhimarka iyadoona qaar ku mid a xildhibaanadii deeqda deersi goobta warbaahinta kula hadlay wali xarunta dhimarkan iyo booqday xildhibaanada koonfur galbeed oo qaybta haweenka oo hogaamiyaasha gudoomi ku-xigeenka baarlamaanka koonfur galbeed bishaaro iyo mila raisa tiimkeeda kale runtii eed iyo eed amayaan ka faraxsagna booqashadii aan idin gooyeen iyoo aan ku wargalayn xaaladda nolol iyo mid caafimaad ee dadka miida ka xaraysan dhimarka beelsan oo niska jara magaali bilaabkadoonadheerasa walin inshaanayna runtii raashin iyo eed iyo eed tayan leh oo sokor leh oo bariis leh oo oomo leh oo saliid leh oo timir leh waa markiin ku horeytay ma ah runtii waa dhowr jeer hana nagadeen laakiin hatana mayla raaseen iyo ku warqaban in mayla runtii xaaladii isku mayla raaseen galabgalab isku ata oo dhaqaale iyo mayla raa hay-ad gacanta inka hayn oo biil oo joogta mayla raaseen iyo ku helaa ilaah kusoo kan lahayn iyo ku warqaba iyo runtii halijeeladan iyo hadiyadan qaaliga iyo sheenan walilana ilaahay subxaana wa tacaala meelyaha ku biyen والخير الدنيا آخرة إلهي كبدل خير شه
xildhibaanad baarlamaankeena nin horwada gudoomiyaha ma ilaahay nin suurta geliyay geeka inuuna kooynaha booqana kolley baahi ilaahaya dadku biyo kor baaha walowna geeka sheegnay masax una wadna geek wal baaha biyowma e ilaahay ma inku tuugana dadka xarunta ka jara dhammaanto inay caafimaad kheyr qaba siiye maadaama geek maalmoowi oo kheyrka badanaaya laka jara caarafadii eta ma ilaahay ku rajaynanti bukun in ilaahay caafiye in dad xaruntunlaha booqdo lan welba lanmuslimiinta ama xusiniinta ee awooda geeka in dadku unkoyt ha booqato walka tarta walaahi lankasto geeka dhegta ku dheega dadka kooya yaa yaa ya geeka kuwar biikor xaalada dhabtee inta ka jarta walaan unu wadna geeka dadku walwal ka anfaco ma laakiin may buahan bilaawan nagadaas mar horena kooyni haddana hanagadaana oo bilaa ilaahi subxaana watacaala ma inku rajeeyey agaasimaha hoolu fayl usahaay in ajar xasanaad ku sii lan welba ogeeka garabshay ka surno hoolun lahaytoon la garab qabada may fadaana inuuna baaqan dirna walaalo muslimiinta muxsiniinta ee awooda geeka in haba yaraato walyarka tarta lamboli karaanka kii sheegkasta ama dib kasta jaroon dadka ku wada damqadaayaan laakiin un haddii un hooyo ana sugoonhaan anan taabade marka way faday inta intaana baaqa ugu dira maadaama laka jara bili barakaaysanayti idulxaj geeka lama eta muslimiinta intiyo badan iyo soomanin way baaqa indiray dadka muxsiniinta ah waxa ku jeeda deegaanadan koonfur galbeed dhibaatooyinka meeluun ku jara tiyo qayba ku daadada in walaalyaashuukeewanka way ahay gacangoti gunti ee dhex taala keliya dawlad shaleediya inti walbusuga ma aan una haddii una in haweenkii baarlamaanka koonfur galbeed isxilqaan una has xilqaanni yaa go-aan way ka deernay inti una dadkii kaan bal una ha aragno ha indhan dhayna dibsho kala dadka mugsiniinta maadaama bili barakaysan ay gacan jarobiya kalame intii way baaqane gargaarka iyo hadideeran dadsho inta ka dhibaataysan quruntada marka magaalada baydhabo sidaasoo kale way baaqan daray tiibo insaanka ololeysa ama hay-adaha qaabilsan insaanka yaa baaq dire axmed lalaha fiiriya fadhiya maasha allah laakiin dhibaatooyin hoose haddana jiraan
hamiin fayla dhegaystayaal qodobka kale ee higaya wayba-uusayaha gudoomiye ku-higeenka lamaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo xildhibaanada bilaantaha ee ku tirsan isla golaha wakiilada dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed yahlinaga kale wayba dhiirigelinhayo oon sameeyana ciidamada hooga dalka qeybta lixdanaad booqashada kadib way warbaahinta la hadlay bishaare gaabay oo kumid ah xildhibaanada geeka booqashadan samey
ilaahay ama hadle geega magdi wali roognay qaybta lixdanaad arag haytaan inta ciidanka iyo inta wadal roogo anta walaha ka booqanayna baarlamaankeenna oo haweenkeenna iyo anta walaha ka booqanay dhalinyaro dhaawacan dhalinyaro oo anta wada jiifan oo inta laka wada daaweeyahay iyaha booqani nkooyni dhalinyaradu isan araga haytaan bershoba litiyo lihaad ma wada qabaan qaara litio lixaad dhiman madun ilaahay weyne waaxida ma dhiman rabbiga kaamil eh ee wali fariin indiray ummadda soomaaliyeed koonfur galbeed oo ku wada nool oo wada roogta fariin indire dalka dadshee difaacde wali la faday dadka dalka difaacadow garaba lambaahanya lanka dhimade dhaawacme kii dhimada walduuge kii dhaawacm wali la faday dhaawac shay la ogaada barsaadanba usa dhaawaci ilaahay usa hakabsada barsaadan shaqadiisa ka nagade laakiin haddii dhaawaci inta jiifo oo xanaano darro waaye oo daawo darro waaye oo nafaqa darro waaye bardaanbarey managada kora waaba siiba aafowi meel kastare koonfur galbeed roogaan dhallinyaradu unu nin dhimati unu iyo labaatan jar iin xibnoosho nin waayan wali la faday intuuna gacanta ka hayn ana siiba geeka may hayse ka aamin ahaan qayraday maha koobo kordoon had maha oo baaw dhal askar yahay askar wali tan eedaan oga askarta eeda iinka wiinta garan askaraha ka kori wali faday intii askarta tiita nin walba nin shee garab surume intii askarta la garab surumo kii dhaawac ma la garab surumo kii dhamada maha aasiya lagu qayb qaada agoontis lagu warqabayo muhiimnig ah reer koonfur galbeed meel kastoo is roogtay uuna ka bilaantay ana intii tabartaan eh tabartaaninba tabara la guuray mise may hayso talaabi la talaabsada tabara la talaabsada la sheegay uuna tabartaan wali ah muku hagradaan wali fadaane baaq dheeranka jaraane reer koonfur galbeed dal idibid wali roogtaan dhallinyaradooda naafowti xibno kuwada goti dalku iyo un halgamaayaan nabadidku ku ilaaliyaan xibnoosha ka waaya geeg undaka aragahayn wali la fada inti isan ha ogaatan oo ku warqabtaan ciidamadii ha ka dhaawacantay dagaaladii nabadiidka dhallinyaro badan oo dhaawacyo kala duwan qaban yaa inta kala kulungni oo qaarsho xibnaasho lixaadsho ka waayeen koley wali hadalhaay xildhibaanadii oo horeeyan ereen may weelidhe hooye ahaa maba sii wadi koro eedaan ku xumaadi walaa intiyaala dhallinyaradii una dhalni haani niila dhaladeen waxaani gabdhoogan aan dhexeen yaa anta naafo ka wada eh ilaahay casaa wajallahay waa inku tuugane caafimaad intii usisii waybuwa haani una ka hunduraani haani una ka hergalaani oo arbac cishriin sac dagaallo kala jaraan dadka oo nabadadii duno in sheegada ummado fallaagada ka nagadeen geeka intii una hindhoha ku aragna oo una xanuunkayo haayo una la qaybsanayaanka koyni allaha caafiya lena markanka horreyta dhallinyaradun daryaal aan baahanyin daawi aan baahanyin nafaqi aan baahanyin keliya dowladda shaleediya intii wallaku suguma e koonfur galbeed magaca sood weysteen dhaawacmeen yaa inta injiifaan dadsho iyo dalshoyo oo difaacayaan markuun baaq way indirey dhammaan reer koonfur galbeed jaaliyadaha meel kastiyoo roogan inti deegaanadii oo ilgooni ahan lahaadan dhallinyaradun inti naafada ka egeekan shaqaysadu korno xubno wada waaye haani dhimadeen agoontiyo inti laku warqaba si xildhibaanada horta in sheegti haani rooganna daryaal aan baahanyin geegka keliya maka eh booqashadaana insha allah mayninkooyay xildhibaanada ama siyaasiyiinta gabdhaha degelii marifle ee deegaanka deegaankeen eed eedaanka mahadayaana taakuleaan inshaanays ka qanacsanna maylaere lankitabartaako daraw malayasaw shalay buskut baabuurka buskada ninshaanan geeka baysan ninshaanan eed iyadaan mahadsinyin walaaljara walsiinku fulaanu musiinku dhammiini marmarba garab surunkiin iyo taageeradiin iyo gubaabadiin unbaahangna khayr iyo ijaabaa lasansiiya eedaasinka mahadayaan booqashadiina ti khayr qabto saantiisa qaateen axsan iyo samaalasiinku siiya ajar unuuna haanisaantiolka caafimaad annunoo weela eed eedaan mahadsiinin walaalyaal asan dhawaayaan boqolkiiba boqol mahadsantiin
hamiin faylah dhegaystayaal qodobka kale ee higa ayaa weyba useeya wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa haweybaye martigeliday kulan wada tashi oo yahay qabanqaabadii hay-adda tirakoobka qaranka soomaaliyeed agaasimayaasha maamul goboleedyada dalka iyo dhammaantiha kuwada qayb galay kulankan oo geeka la qabaday magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay onkoreyn weyba warbaahinta la hadlay agaasimaha hay-adda tirakoobka qaranka soomaaliyeed sharma arka isgoon korbi ujeedka kulunkan geeka wayna akiigi doonay agaasimaha wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka koonfur galbeed koonfur galbeed soomaaliya iyo qaar kumid ee agaasimayaasha wasaaradaha qorsheynta dowlad goboleedyada dalka
gaara qabanqaabinta shirkan muhiimka ah ee baydhabo cid walba oo ka qayb qaadatay si gaara waxaan ugu mahad celinayaa agaasimaha guud ee wasaaradda qorsheynta maamulka koonfur galbeed iyo dowladda koonfur galbeed oo guud ahaan martigelinta shirkan muhiimka ah shirkan waa shirkeennii labaad wuxuu ahaa inuu qabsoomo maarso laakiin dibdhac baa ku yimi mar walba annaga waxaa noo qorshaysan sanadkii inaan afar mar kulanno afarta marna waa kulmi doonaa laakiin waxaweeye waa inta lixda bilood ka harsan inaan kulanno ayaanu jecelnahay marka mahad gaara mar labaad waxa weeye wasaaradda qorshaynta maamul goboleedka koonfur galbeed ayaan rabaa inaan ku celiyo marka labaadna kasoo qaybgalayaasha iyo qabanqaabada shirkan muhiimka ah cid walba oo ka qayb qaadatay ayaan doonaynaa ujeeddada shirkeenna waxa weeye waa afar bilood ama saddex biloodlaha ah waa in aan waxqabadkii inoo qabsoomay saddexdii bilood ee lasoo dhaafay iyo qorshayaasheenii iyo kala iswaraysi iyo isxogdhaafsi in horumarinta ku aadan statistikada qaranka ayuu ku saabsan yahay marka ujeedkeennana waxa weeye intaas ayuu labadan maalmood oo shirka uu socdo uu ahaan doonaa waxyaabo badan oo wax ku oolana inay ka soo baxaan ayaan jecelnahay sidii shirkii janaayo inoo qabsoomay oo kale marka dhanka marka furitaanka intaas bay iga tahay hay-adda statistikiska qaranka oo runtii xilligii hore ka dhex jara jartay wasaaradda qorsheynta qaranka laakiin muddo dhow nagati hay-ad madax bannaan in iyo dardar eed ambelaaranka wedda habka ankafayla oo laka kordhiyo korkorlanka qaadan karo wadashaqaynta wadashaqayntana runtii wali muhiim lansiyay mase muhiiman ataaha in runtii wadanka laku hela mase guud ahaan soomaaliya laku hela daata midaysan ama daata landhoonyi oo dhammaystiran haddii hadaf hadiiba dhinaga runtii maamulada iyo haddii hadaf hadiiba dhinaga qaranka daatooyinka oo aan midaysanaayna saamayntii oo kale in dowladda soomaaliya i guud ahaan dalka wali dareemo kortaana in mashruuc kasta ama brograam kasta yacni isu suubsadi software amase database gaar eh ama markasta daatooyinka la aruuriyo daata project based mase wal isku yaryar la suubiyow haddana sambalkii saxdaha ayay mase la fadaay lanhelaana saas dartiya marka daatooyinkii qaldami amase haddii daata la heloona validationka amase mayla raayse daatadaas saxnimadaya doo badan ku teegan marka wali hay-adda statisticska qaranka runtii dardar weynanka jarteeha sidii lan hela faday daata midaysan waana sax ah dalka si uusan ku duula marka beys sax ee la gordo koro saas dartiya marka shirkan ujeedadanka muhiimsan walibu aha in maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya wasaaradda qorsheynta ku wakiil ah uuse martigeliyey shirkan islamar ahaantiina lankudooda habkanka fayl wada shaqaynta laka kordhii faday maslan xoojii faday saas oo kalena mayla raayis qiimaynta anka horeyta oo markaasay laka balansanyi in hadda la qobdoona mayla raay laku sheekaysada wali runtii oo kaeedanaaytay inaan hardhowaayo martida saas oo kale oo uusan ka horeeyay agaasimaha guud hay-adda statistikiska qaranka sharmaarka bismillaah magacayga waa cabdulaahi maxamed xasan agaasimaha guud ee wasaaradda qorshaynta dowlad goboleedka hirshabeelle waxaan u nimid magaalada baydhabo shir u dhexeeya dowlad goboleedyada wasaaradda qorshaynta dowlad goboleedyada iyo hay-adda statistikada qaranka shirkan waa shirkii labaad oo ka dhacayo ay iskugu imaanayaan wasaaradaha qorshaynta dowladgoboleedka dowlad goboleedyada iyo hay-adda statistikada qaranka bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waa cabdulaahi cumar aadan agaasimaha guud ee wasaaradda qorshaynta galmudug magaalada baydhabo ayaan waxaan imaanay maalinkii shalay ahaa waxaan u imaanay shir wada tashi ah oo u dhexeeyo s m b s-ka ama istaatistikada qaranka iyo dowlad goboleedyada wasaaradahooda qorshaynta ah shirkaas oo loogu talagalay inuu saddexda biloodba mar dhaco shirkaas qaybtiisii hore wuxuu ka qabsamay magaalada muqdisho qaybtiisa labaad waxaan ku ballannay inaan baydhabo isugu imaanno howlo badan oo istaatistikada ku saabsan si aan meeshaas ugu lafagurno aad iyo aad baydhabo waa si fiicanana loogu soo dhoweeyey wasaaradda qorshaynta oo hawshaas qaabilsaneed inayna soo dhoweyso si fiican bay noogu soo dhoweysa baydhabo
hamiin fayle qodobka kale ee higa cutubkii inka horeeya oo gabdhe yah geeka waybayo kuduulana caasimada dalka ee muqdisho iyagoo tababara ka qaada doona dalka turkiga ee inta badan ciidanka haramacata tababarka hasiyo gabdhahan iyo geeka wayba kumid noqda doonana ama kumid noqdana ciidanka sida gaarka ee tababaran ee haramacata kudib markii geeka iyo turkiga landuuli safarsho wayba dadka sogootay ay qeyb ku hay taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed iyo taliya ku-xigeenka ciidanka booliska zakiya iyagoo warbaahinta sii wadajira goobta sagootiinta kadib ula hadali taliyaha ciidanka booliska iyo hadalka gabagabadii qaada doona iyadoo marka hor hadalka qaada doonta taliya ku-xigeenka ciidanka booliska jenaraal zakiya
koox ahaan isku wada xirnaada haddaad ka wada imaateen qabiilo kala duwan ama guryo kala duwan maanta kulligiina waxaad tihiin kooxda ka tirsan haramacda ragga idinka horeeyana iyo kuwan iga dambeeyana waxaad tihiin walaalo laakiin aniga waxaa iga fiican oo qalbiga ku dejisanooyaa gabdhaha ii soo socda oo garab ii noqon doona sidaa idinka marka garab idigu noqdo idinka maanta garab ii noqdo qarankana garab u noqdo ogaada gabdhaha soomaaliyeed dhibaatooyin badan ay la kulmaan ama kufsi ha noqoto dil ha noqoto afduub ha noqoto guur qasab ha noqoto wax badanay la kulmaan maanta hadday helaan ciidan gaar ah oo gabdho keliya ka tirsan oo iyaga xuquuqdooda u doodayo gabar walba soo ma ku seexan karto nabad iyo iyo barwaaqo waxaa mas-uuladdana saaran ogaada maanta waxaa u maqantihin waa qarankiina iyo ciidankiina iyo hooyo walba iyo gabar walba oo dhibaataysan oo sugaysa dadkii badbaadin lahaa ogaada shaqadaa ku jirtiina waa shaqo ajar iyo xasanaad niga raacayso waa haddaa u niyaysatiin haddaannu nahay ciidanka buliiska soomaaliyeed gaar ahaan ciidamada yunidyada sida gaarkaa u tababaran inaannu maanta ku sagootinno gegada dayuuradaha ee aadacadda international airport ee kooxdii ugu horraysay ambaajkii ugu horraysay oo ahaa oo ah gabdho soomaaliyeed oo aqoon leh oo waxbartay oo muddo lagu tababaraya dalka gudihiisa inaannu maanta u dirno dalka walaalaha nahay ee turkiga iyagoo soo baran doona aqoon la xidhiirta sida ciidammada gaarka ahi ay u howlgalaan gabdhahan waxaa lagu soo xulay aqoon da' karti iyo dheeraad ay muujiyeen intii ay ku jireen xerada akadeemiga ee kaahi jenaraal kaahiya intay ku jireen waxaan idiin rajaynayaa safar wanaagsan waxaan ilaahay uga baryayaa safarkaa idinkoo soo noqday oo wax u soo bartay dalkiinna inaad ku soo noqotaan caasimadda dalka idinkoo tababar ku soo qaadan doona dalka turkiga ee aannu walaalaha nahay waxaan rabaa halka inaan aad iyo aad uga mahad celiyo macallimiintii safaaradda ee macallimiintii wax soo bartay
amiin fayla weli barnaamijka dabagalka wararka iyo waraysyada reediyo baydhabo ee beledka baydhabo ayaa dhegaystayaal si toos aan dhegaystaha itan qodobka kale ee higa iyo wayba usaya hooyo soomaaliyeed oo gabartee muddo tumiyo limaalmoode kuma qonta ayaa wayba codsiya aan dirtay shacabka soomaaliyeed iyadoo ihelshe garab suranino yoon warbaahinta goobta kula hadlay
anigoo qaali maxamuud guhaad ah waxaa iga maqan gabadhaydii ikraan tahliil faarax ikraan ditoor tahliil faarax gabadhaydii lix iyo toban cishaan la ahay aniga waxaan deganahay dalka turkiga magaalada ankara gabadhaydii markaan soo wacoon waayey waxaan weydiiyey gabadhii guriga deganeeday oo guriga ay degan tahay laheyd waxay tiri gabadhii waa la'nahay way maqan tahay waxay maqan tahay lix iyo toban beri maalinkii sabdide oo bisha ay ahayd juun laba saac habeenimo laba saac iyo saddex daqiiqo aa gabadhii baxday oo iyadoo laabtoobkeeda wadata guriga ka baxday gabadhii iyada iskama bixin kolba dantay u baxday qofkii ay isku aamintay qofay taqaano u ahaa oo qaaday gabadhaydu waa gabadh yaroo waxbarato wadankan inay shaqo ka qabsato u timiday gabadhaydu nimankaasaa iga iga haysto iga wateen baabuur la yaqaano oo maxaan ku dhahay loo jeedo annaka kaamira hadda aan xogtaan hayno baa gabadhiioo raacaysaan haynaa baabuurka wuxuu ka soo galay kilomitr zero iyo global hotel dhexdooda meeshaan deganah gabadha degantahay intaas dhexdeeda baabuur soo galay waa baabuur amni ah waa baabuur la yaqaano waa baabuur gacanka uu soo daayay dhammaantood waxaan ka codsanayaa aniga hooyan ahay cunugeedii maqan yahay gabadhaydi waa gabarh wax baratay oo dalka iyo dadkeeda wax u soo baratay gabadhaydii ma haayo gabadhaydii intaasay maqan tahay waa gabar waxaan ku tuhmayaa nimanka nabad sugidda gabadhayda biliis oo biliis ummadda soomaaliyeed oo magacaygii muuqayga taqaano halii gurmado gurmadaan u baahanahay waxaan codsanayaa gabadhaydii meel alla meeshay ku jirto dawladda inay iiga soo bixiso gabadhaydii haqdaraa lagu watay gabadhaydii haqdaraa lagu haystaa gabadhaydii biliis gabadhaydii waxa liiga qabto madaxweynaha uu eddoo imaqlaayo waxa ka qabto ra-iisul wasaare rooble waxa ka qabto ha ka qabto maxaan ku dhahay wasiirka oo cadaaladda maxkamadda garsoorka gabadhayda gabar la aqoon waaye ma aha gabadhayda waxay ka shaqaynaysay xafiiskii injineer yariisow gabadhayda waa gabar la yaqaano caanaheed gabadhii waxbarasho iyo aqoon kororsiya waxay u aaday dalka ingiriiska markay soo laabatana waa kanaa dhibkaanaa lagu sameeyey oo gabadhaydii meel lagu qabirtay saaka waxaan tegey maxkamadda ciidamada waxaan geystay dukumiintiskaygii oo maxaan ku idhahdaa gabadhayda dhibkeeda aan ku sheegayo uga hadlaayo way iga qaabileen marka aniga wax in lay qabtaan rabo gabadhayda sida ugu dhaqso badan meeshii ku jirta laga soo bixi gabadhayda meel dheer ma jirto ma dhoofin baasaboorradeedii anaa haayo waddankaanay ku dhex jirtaa magaalada muqdishoa meel laga geliyey ha lii soo bixiyo gabadhayda dowladnimo hadday jirto waxaa la yidhahdaa yuusuf maxamuud gahaad waxaan ahay gabadha abtigeed waxay naga maqan tahay lix iyo toban maalmood nolol iyo geerina kuma hayno waxaana qiyaasaynaa gabadhaas in ay naga jirto dhanka dowladda dhan kastayba yihiin qofka bini'aadankaana afar iyo labaatan saac wixii ka badan in la waraysto haddii uu dembi leeyahayna la yidhaha dembigaas uu leeyahay hadduunsan lahaynna la soo deeyo waxaan marka annaga aan sheegaynaa gabadheenna inay si xaqdarro ah ugu haysto waxaana ka codsanaynaa ummadda islaamka ah meel kasta ay joogaan in ay nala baadigoobaan gabadhaas ikraan taaliil faarax oo aan ahay abtigeed annaga gabadha nimanka nala raadinaya gabadha ayagaa naga haysto qoladaas gabadha nabad sugidda ayagaa naga haysto ayagaan ku tabaynaa gabadheenni ha nalaga siiyo hadday soomaalinimo jirto ee dowlad jirto islaamnimo jirto gabadheenni ha nalaga siiyo lix iyo toban maalmood nolol egeero kuma hayno waalidiinteediyaa nahay walbahaar iyo dhibaataaan dishay annagoo iska wada xanuunsan oo sakor qabno oo dhikar qabno oo iska wada dhibaataysan aan habeenii maalin hurdi hoyaad ka tagnay madaxweynaha hadduu imaqlaayo ra-iisul wasaaraha guddoomiyaha gobolka ra-iisul baarlamaanka wasiirka amniga intaas waxaan ka codsanaynaa gabadheennii inay cadaalad degdega hesho oo gabadheennii meesha ay ku jirto aan helno
hamiin faylah dhegaystayaal barnaamijka wadabagalka wararka iyo waraysiyada radio baydhabo ee beledka baydhaba qodobka kale ee higa iyo wayba-usaya sheekh xasan alwaajidi oo kumida culimmada soomaaliyeed iyo wayba-use ku hadlay fadliga iyo ajarka la ku helow oo yaleeta bilah tumansho hora ee dulxaja geekayo warbaahinta anaraha warbaahintiya aan warmi
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أما بعد إخواني الله وحونا سوقا شيء ما أنت كونه طهي أفضل أيام الدنيا أيامها الدنيا هو خير بدن وحويا قف كاستما فهمي كرو قف كمر وليبا تجارة مع الله كجرو in qofkaas ganacsiga suuqa joogo asaa dareemi kara maanta sokortu inay kacday iyo inay degtay marka qofkii ilaahay ganacsigiisa ilaahay ganacsi kula jiro subxaanahu watacaala mar waliba ka faa'iidaysanaya mawaasim alkhayr oo waqtiyada ajirka uu badanayo oo labalaab uu noqonayo dadkaas keliya dareemi karo hadda watsaabyada iyo facebookyada waxaan aragnaa mar waliba qofba wuxuu wixii markaas ay la weyn wixii la weyn buu soo shargareeya agtiisa ku weyn qofkii qur-aanka jecel qur-aanka soo shargareeya qofkii banooniga jecel banooniga soo shargareeya qofkii sheekooyinka jecel sheekooyinkaasoo dadka la wadaaga waxba moojar qof goorka intuu jecel yahay ayaa laga dareemaa marka dadka ahlu khayrka wanaagga jecel waxay soo dhigaan cashar ayaam dilxija hadda ayaamaha ku jirno aad u qiimo badan ay soo dhigaan waxaa looga faa'iidaysan lahay qaabka qur-aanka loo dhammayn karo tobankan cashir gudahood waxay soo dhigaan yowma alithnain wa yowma alkhamiis in dadka ay ku baraarujiyaan waayo isniinta iyo khamiistaa la weyno way soomaan nabigaa soomi jira calayhi salaatu wasalaam waxay soo dhigaan waxa weeyaan in salaadaha cibaadaadka lagu dadaalo qofba wixii la weyn buu ka faa'iidaystaa marka waxaan ku jirnaa afdal ayaami addunya ayaamaha adduunyada ayaamaha ugu qiimo badanaan ku jirnaa ilaahayna soo gaarsiiye subxaana wa tacaala marka waa laga faa'iidaysto fadligeeda waxaa weye dadka saga badan way way yaqaanaan walaale ayaamahan waa ayaamo aad u qiimo badan dee camalka saalixa la sameeyo waxaa weeyaan camalka ilaahay ugu jecel yahay uu noqon doonaa quraan qiraa'at alqur'aan qur'aanka la akhriyo acmaasha ilaahay uu jecel yahay waxaa ka mid ah in ilaahay kitaa qur-aankiisa la akhriyo waxaa laga faa'iidaysanaa in ahalkaaga aad ku baraarujisid ku baraarujisid ayaamahan fadaa'ilka ay leeyihiin inaad u sheegto muxaadaro u jeediso hadday dhow yihiin hadday hadday kula joogaanba waxaa kaloo meesha muhiima walaalayaal inaan ku dadaalno cibaadaadka aada u qiimo badan rakactay alfajr salaat alfajr ka hor in laba rakaca hal rakac wixii laga gaarka witr yacni la watiro oo laba rakac qiyaama leyl qiyaama leyl matna matna watii nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam in salaatu leyl lala imaado in rakactay alfajr lagu dadaalo wa khayru min addunya wamaa calayha laba rakac weeye oo qul yaa ayuha alkaafiruun qul huwa allahu axad uu akhrinayo oo qabla salaati alfajr la tukanayo marka la aadaamo la aadaamo kadib bayna alaadaani waaliqaama la tukado weeye waa laba rakaco khafiif ah laakiin waxa weeyaan khayru min addunya wamaa calayha ay ka khayr badan yihiin addunya iyo wixii dusheeda ahaaday ka khayr badan yihiin ixsaaskaas inaad la imaataan raba aad dareenkaasi uu kugu jiro oo dee dareenkaas iimaaniga aad dareemaysid min qalbiga waxaa kaloo laga faa'iidaysana walaalayaa salaata duxaa laba rakac ilaa afar rakac marka in barqada waqtiga afar saac meelahaas la tukado salaata duxa lagu dadaalo khaasatan fii hadi alayaam kastoo ayaabo kasta ay fiican tahay laakiin khaasatan fii hadi alayaam waxaa laga yaabaa inaan hadda bilowno ilaahay uu noo furo jalla jalaaluh waayo qofka cibaado wanaagsan ee khayr ma la imaan karo ilaa inuu ilaahay waafajiyo mooyaane qof kasta iskama samayn karo laba rakac way fududahay laakiin waafajinta ilaah baa iskale subxaana wa tacaala camalka qofka loo sameynaya huwa rabbii haddii ilaahay uu ku jecel yahay uu ku waafajin haddaan lagaa jeclaan dhanka sarena waxa weeyaan cajis iyo shaydaan iyo waxba kaa qaalib noqonayo wixii wanaagood waa og tahay laakiin ma samayn kartid mana u dhowaan kartid marka camal khayr ha lala imaado salaat alfajr laba rakac ka hor salaat aduhr afar rakac ka horaysa laba ka dambeysa salaat aduxa afar sac meelahaasi qofka ka gaarsiin karo salaat aduxa inuu tukado in salaat alfajr jamco lagu tukado oo masaajidka la fadhiisto ilaa qoraxda ay ka soo baxdo haddana laba rakaca la tukado khaasatan fii hadi alayaam maadaama camal wanaagsan ilaahay acmaasha wanaagsan ayaamaha ilaahay ugu jeclaya ay tahay in wixii wanaaga lasu dardaarmo in salaata duhur salaat alcasr ka hor afar rakac la tukado nabiga u duceeyo qofkii salaat alcasr ka hor afar laba rakac tukado ducadii ha kugu dhacdo qabla qabla alfajr salaat almaqrib wa salaat alcisha rakacatayn rakacatayn in la tukado habeenkii in la watiro walaalayaal qiraa'at alqur'aan qiraa'at alqur'aan qur'aanka in la akhriyo haddaad akhrin jirtay saddex jiis afar ka dhig haddau afar ku ahaa shan ka dhig wahala moojar waayo ayaamahan aan maanta barinan joogno in ayaamaha kale ku aadan gaari doono alcilmu cinda allah waxaan ognahay ma aha intaan baan leenahay inaan ka faa'iidaysano tan kale waxaa weeye hadduu ilaahay noogu daran ilahan ugu mahad celinayna subxaanahu wa tacaala baaraka allahu fiikum hada ma aquul ilaahay tawfiiqaa noo waafajiyo culimmada ka hadashay hala baaro facebookyada youtubyada meel kastoo ku jiraan cashara ayaam maalmaha tobanka ah walayaalin cashar ilaahay inuu ku dhaartay wax la heli kara ma ahan baaraka allahu fiikum ilaahayna waafajiyo tawfiiqda camalka wanaagsan allah na waafajiyo dadkii khayr isu dardaarmay oo sharta iska reeba allah naga dhigo assalaamu calaykum waraxmat ullahi
qaybihii dambe ee barnaamijka dhegaystayaalahaasla deerni qodobka kale ee higaya weyba uu siyaha wasiirka wasaaradda cadaaladda awqaafta iyo arrimaha diinta dowlad goboleedka soomaaliyeed ee jubbaland maxamed yuusuf cumar yaa adii aqab dhismo weyba uu soo deersayay masjidka jaamac kabiir oo dhismashay miilfeyl hamrahay oo la ka dhisahay gudaha kismaayo warbaahintii ankoreen weybaa la hadlay culimadii masjidka wakiilka kuhay oo deeqdan la godoomi iyagoo marka hore sheekh iyagoo marka hore wasaaradda diinta iyo qaabta dowlad goboleedka jubbaland meelamaha ciidanka hoganku jeedi weybaa kiigi doona wasiir ku-higeenka wasaaraddaas iyadoo gebagabadii wasiirka warbaahinta la hadli doona والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته آه بعد السلام هل كان أن تاغنهي ودسمه مسجد كاللوغو مقعدري الجامع الكبير ولقد سهيي بريهن باكسمايو آه masjidkaas oo muddo lix bilood ah soo socday sanadkan bilowgiisii la kowsaday haddana meeshan la wada arki karo oo dabaqii hoose in la daday ah marahaya marka culimmadii soo waday waayo haddii aanu nahay sida sheekh jaamac sulaymaan iyo aniga oo caluur sheekh aadan ah waxaan soo dhowaynhaynaa maanta si gaar ah iyadoo mar walba ilaa bilowgii ilaa dhammaadkii mar walba xataa dhagaxdhiggii wasaaraddu ay dhagax dhigtay masjidka ayadu intaan aan soo wada wadnay laakiin waxaad xusid gaara mudan maanta oo isniin ah inay wasaaraddii dhammaanteed wasiirkii waayo markaas diinta iyo arrimaha diinta iyo awqaafta waayo abu yuusuf iyo wasiir ku-xigeenkii iyo agaasimayaashii dhammaan iyo ugaasyadii waay markaas magaalada macal ashraaftii kulli dhammaan inay na soo booqdeen kuwan haddana nala wada taagan ay yihiin awalan waxaan leenahay soo dhowaada oo soo dhowaada oo soo dhowaada awalna waa dhoweydeen insha allahu tacaala masjidkii marka waa kan masjidka waxay u wadeen qalab dhismo ooy shamiin daboodle marka ay kow ka tahay marka alxamdulilahi rabbialcaalamiin aad baan ugu faraxsannahay wasaaradda iyo ka qayb qaadashada awalbana waana wada shaqaynhaynay shaqada way nala wadeen haddana biidni illaahi tacaala si gaaray maanta baabuur shamiindo ah ay ugu keeneen oy ugu soo deeqeen una yimideen insha allahu tacaala بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين dhammaan akhyaarta meesha isugu timid oo ugu horeeya wasiirka wasaaradda cadaaladda awqaabta arrimaha diinta culimaa udiinka odayaasha dhaqanka agaasimaha guud ee wasaaradda iyo cid kasta oo meesha ka soo qaybqaybsatay bahda saxaafadoo kale iyo dhammaan saraakiisha wasaaradda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu salaan kadib hadal badan soomaalida waxay dhalahaa ma buuxsho marka hore ilaahay subxana wa tacaala ayaan u mahad celinaynaa saakeenna makaniyey ama noo suuro geliyey inaan nimaadno masaajidka weyn ee qadiimiga ah aljaamicu alkabiir ee ay culimmada gacanta ku hayaan kheyr allaha siiyo culimmada meel fiican ayay soo gaarsiiyeen waxay na tuseen ama ay soo bandhigeen daal isku tashado ummadda soomaaliyeed muslimiinta ah ee gacmaha ay isqabsadaan heerka laga gaari karo dhismaha dalka dhan diimeed iyo dhan dunuwi labadaba markii la yihahdo waan u mahad celinayaa sheekh calnuur iyo sheekh jaamaca iyo dhammaan culimmadii masaajidka gacanta ku haysay waxaan leeyahay jazakum allah khayra ilaahay khayr ha idinku jazeeyo waxaad garab siiseen ama aad aas-aaskeedii aad xoojiseen diintii islaamka iyo meelihii lagu quweyn lahaa wasaaradda cadaaladda diinta iyo awqaaftana mar walba garab ay idinku tahay hadduu ilaahydmo booqashada saaka aan soo booqanay waxay ka turjumaysaa ama ay tusaysaa muhiimadda uu noo leeyahay masaajidka iyo meelaha diinta lagu barto wasaaradda waxay wakiil ka tahay diinta ayay dowladda wakiil ugu tahay diintana waa meesha ummadda beyska u ah ee ay ka duulaysay marka wasaaradda iyadoo waajibaadkeeda gudanaysa marka waxay timid masaajidkii magaalada ka socday masaajiddii magaalada ka socday qaar masaajid badan baa socoto laakiin kambusaaka ilaahay subxana watacaala noo suuragelay inaan imaadno dhammaantood inaan wada tagno lugta wada geyno oon waxaan kaga qayb qaadan karno qowl iyo ficilba aan qaadan aan rajaynayna hadduu ilaahydmo waan idiin mahad celinaya mar koowaad iyo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinku boorinayaa oo idinku taakiidinayaa in dadaalka aad ugu jirtaan ama juhdiga aad ku bixinaysaan nooleynta diinta islaamka iyo ashca- ashcaarta islaamka in aad xoojisaan hadduu ilaahaydmo wasaaraddan ay garab idinku tahay mar walbana aan idinku garab taagannahay hadduu ilaahaydmo markoodii mar labaad aad baad u mahadsantay insha allah abdinaa kariim alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuliillah Eh, marka hore ilaah maad iskale runtiina waafajiyey saakay in shaqooyinkeenni maalmeedka shaqada ugu horeysa aan qabanay ay noqoto inaan soo booqanno baytullah annagoo oo niwaheliyaan culamaau diinkii beedka dhisayey odayaasha dhaqanka dowladgoboodka jubbaland saraakiisha wasaaradda wasiir ku-xigeenka iyo wasiirka wasaaraddaba dhammaanteen een, waxaad dareemaysaan inaan wada soconno taana micnaheedu waxa weeyaan inay ay runtii meel weyn nooga taalo horumarinta arrimaha diinta gaar ahaan goobaha cibaadada iyo goobaha lagu bartaba diinta islaamka Een, waxaan rabaa inaan mahad kale aan u celiyo culamaa u diinkii runtii masaajidkan bilowday ee annagoon isla wadnay xilli kasta kana wada shaqaynaynay geedi socodka dhismaha hadday noqoto maamul samaynta hadday noqoto ee joogteynta iyo dhaqdhaqaaqyada iyo horumarinta hadday noqoto dhammaanba weliyaynu ka wada shaqayn jirnay oo qayb ka mid way saakan u nimid waxaan leeyahay waa ilaahay idinka ajar siiyey culamaa diinka runtii gaar ahaan sheekh alnuur iyo sheekh jaamac oon runtii muddo badan annaga intaan wasaaradda joogna soo wada shaqayn jirnay Ee, intaa kadib waxaan rabaa inaan anagu booqashadeenna way booqashooyinka shaqooyinka wasaaradda ka mid tahay Een, waxaan isku boorinaynaa dhammaanteen inaan ka qayb qaadanno goobahaasaan oo kale cid kastoo bilowda iyo ciddii dhexda ka qabato iyo ciddii dhammaytirtaba waa arrin loo baahan in laga qayb qaato haddii aan annaga maanta u istaagin dhismaha goobaheenna cibaado dhismaha goobaheenna waxbarasho dhismaha goobaheenna maamul cid noo maqan ma lahan qof bilaaadana waxaa fiican haddii uun qof bilaaadana adoo kale ah ee wax uu samayn karo waxaa fiican inaad adiga ugu horeyso aad noqoto shakhsiga ee wax fiican samaynaya aadan gacanta u hoorsanin shakhsi adigoo kale ah dhaqaalihiisana aadan ku xisaabtamin dhismaha intuu leegi waad dareemaysaan maanta dad kale iyo hay-ade iyo ummad haakuleynayaan isxilqaan dadka bulshada ee, runtii ee, reer jubbaland gaar ahaan iyo bulshada islaamka oo dhammeer walbay joogaan waxay ka soo qayb qaadanayaan dhismaha masaajidkaas maxaa diiday marka annaga inaan aan wax walban u baahannahay aan saasoo kale u wada qayb qaadanno wax diiday ma lahan marka insha allahu tacaala waxaan isku booraarinayna kulligeen baan isku dardaarmaynaa inaan ka wada qaybaadno dhismaha masaajidada dhismaha goobaha culumta lagu barto dhismaha lagu horumariyo bulshadeenna annagoo isku tashanayna isku tashiga qayb ka mid ah saaka wasaaraddu waxay kole ka qayb qaadan karto way ka qayb qaadatay wayna ka qayb qaadan doontaa waxaana jira dhismooyin kale oo ognahay qabyo ah oo masaajida ah socdo oo ay qorshaha wasaaraddu ugu jiro inay saanoo kale u booqdaan ayna ka qayb qaataan annagoo odayaasheenni runtii oo wada shaqeyno dhaqanka ah ee baxda cadaaladdan ka wada shaqeyna nala socdaan iyo cid kastoo wasaaradda ka shaqeyso saraakiishaas waxay u istaagan tahay inay kharashkooda iyo mushaaraadka ay qaataan ee ku bixiyaan inay kaga qayb qaataan masaajidada qof kasta haddee saa isku xilqaanto waxaan isleeyahay waan guulaysanaynaa adduunya aakhraba meelaha aan kharash ku bixinaynana inaan fiirino oo si u kala muhiimsan aan kharash ku bixinno intaasaan isleeyahay inay muhiim tahay hal qodobood aan ku khatimay wax- waxaan u baahannahay inaan runtii dadka tabarta daran aan caawinno ee ugu horeeyaan agoonta agoonta waad ogtihiin qof walba hadda nool waad iman doontaa markaad dhimatidna cunugaaga waxaa rabtaa in la daryeelo si cunugaaga loo daryeelo hadda daryeel agoonka aabbihii dhintay hadda gacanta ku qabo si aad adigana maxay ahayto ilaahaynu ajir xasaad kaaga siiyo alyowm markaa dhimatada ilmahaaga ee noqdaan ilmo la daryeelo ee noqdaan taa marka waxaan isleeyahay waa arrin muhiima inaan isku boorino sida culammada inta badan ay noo sheegtay oo runtii ay nagu bo- mar walbaba nagu wacyigeliso qodobkaasaan rabaa inaan kusoo gabagabeeyo inta kale waa shaqo inoo wada taallo waddankan aan dhisan karnaa goob walbaan ka dhisan karnaa aan isku xisaabtanno annaga aan isku dayno inaan eh, iskaa wax u qabso iyo taakuleen dhexdeen wax ku dhisanno marka ciddii kale oo wax kugu kaalmaynaysa way imaan doontaa aad u mahadsantihiin culamaa udiin waan idin garab taagannahay waan idinla shaqaynaynaa xilligaad noo baahataan waadna soo wici kartaan habeen iyo maalin garabkiinaan taagan insha allahu taala aad u mahadsantiin salaam calaykum waraxmatullahi wabarakaatu
Adu shaharaya. Adu shaharaya. Kum miskin, kum miskin.
hamiin fayle dhegaystayaala gabagabadii barnaamijkii ee kuguda jarnay qodobkan ka dambeeyay hamiinnimadan barnaamijku wayba wasiya taliyaha ciidanka difaaca dowlad goboleedka soomaaliyeed ee puntland ee daraawiishta sareeye gaasah yaasiin cumar dheere iyagii ka saxaafadda kala hadalay magaalada garowe ee xarunta dowlad goboleedka puntland isagoona korbi maalmihin ka dambeeyay walaan qabsoomi ciidanka
maantay oo ay bisha juulaay tahay labiyo toban sanadka labada kun iyo kow iyo labaatanka waxaan rabaa halkan inaan warbixin ka siiyo ummadda reer puntland iyo ummadda soomaaliyeedba howlgallo ayaamaha kan ciidamada puntland eh, ay ku jireen oo ay kula jireen eh, nimanka cadowga ah oo bannaystay dhiigga ummadda muslimka ah oo dagaal ogayaasha ah ay kula jireen deegaamo ka tirsan gobolka bari arrintaas ayaan rabaa inaan warbixin kooban ka siiyo howlgalkaas eh, haddeer wuxuu socday muddo laba wiiga dhowr howlgal obreshon baa la qaaday ilaa iyo kii afraadoo shalay ahaa aad iyo aad baa loogu guulaystay meesha laga howlgalayay waxay ahayd eh, deegaamada ku hareeraysan degmada balididin eh, ayay ahayd aad iyo aad baa cadowga loogu tegay deegaamadii uu joogay eh, waa cadow taag yar oo dhuumaalaysanaya oo inta badan waxay gaashaan iyo awood ka dhiganayaan in miino ay dhulka dhigaaniin oo ay gaadiidka wadooyinka maraya ku qarxiyaan Eh, aad iyo aad baa khasaaro weyn dhammaan howlgalladaas loogu geystay dad laga laayay iyo kuwo laga dhaawacay iyo hanti badan oo laga qabtay kii shalay baa ugu dameeyey oo magaalo dhan oo ay degan yihiin baa la tegey Eh, ilaa iyo saad badan mootooyin waxaasoo dhan baa laga qabtay aad iyo aad baa ciidanku hawshaa ugu guulaystay Eh, muddadaasay howlgalka ku jireen ciidanka khasaarahoodu aad iyo aad buu u yaraa Eh, waayo haddee nimankaani niman taag haya maaha waa niman dhuumaalaysanaya oo labalabo iyo afar afar iyo sideed sideed iyo u socda Eh, waxa weeye khasaaraha ciidanku aad iyo aad buu u yaraa baabuur ay miino ku qarxiyeen eh, laba askari baa ku shahiiday Eh, dhaawacuna ilaa lix qof oo miinadaas iyo dagaalla googoos ah oo la galay ku dhaawacmay bay ahaayeen wax kaloo siyaado ah oo soo gaaray ciidanka ma jiraaniin iyagana jab weyn iyo khasaaro aada u weyn baa loo geystay oo naf iyo maalba leh Eh, howlgalkiina weli waa socdaa ilaa iyo lasoo afjaro howlgalkaasi waa soconayaa nimanka daacishka ee halkaa jooga iyo kuwa shabaabka ahba Eh, darsi bay u noqonaysaa ilaahay idankiis ummadda reer puntland iyo ciidamadeedu waxay u soo jeesteen inay dhulkooda ka safeeyaan Eh, nimankaas fidmowalayaasha ah oo oo bannaystay dhiigga ummadda islaamka ah ayaa ayay go-aansatay ummadda reer puntland iyo ciidamadoodu waana wadayaan howlgalka ilaa iyo laga cirib jiro ilaahay idankiis waana hubaa ilaahay idankiis guushu inay annagana raacayso deegaamadaas aanu tagnay waa deegaamo eh, nabad ahaan jiray oo barwaaqo ah oo xiji leh oo xoolo leh oo xeeba leh dhammaan ummaddii halkaa joogtay waxay badeen nimankaasi inay gacanta ku dhigaan oo xijiyadii inay ka shaqaystaan u diidaan oo xoolihii inay daaqsadaan u diidaan oo xeebihii in wax lo- laga laga ganacsado oo wax ka soo degaaniyin bay ka hor istaageen aad iyo aad bay shacabkii halkaa joogay dhib u badeen maantay ummaddaasi waa ku diirsatay ciidanka meesha tegey balilidin ciidan baanu geynay oo hadda rasmi u degan timirshe ciidan baanu geynaynaa Eh, dhammaan deegaamadaas oo dhan baanu rabnaa in dowladdii eh, eh, dowladdii laga shaqeeyo oo ay dowladdii ka howlgasho
gebi ahaanba dhegaystayaal barnaamijkii oo ka ee dabagalka wararka iyo waraysyada reediyo baydhaba codkaas iyo aan damboy barnaamijka uu ku heesin jeediya intanaasin ku saaray anagoo eh, saciid maxamed nuur injineer sabri miile qeybta farsamada infili saaxiibka iyo jookar barnaamijkan dhegaystayaalko kale lamide anti maror kale hawada dib oon kulamaana saas iyo ammaan alla
Thank you.
jacaylma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo jacaylma halmaami karo aabbaha ma hagaajin karo adduuna aanan heli karayn ayuu ku hawuunayaa